أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا, قي وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصxaabihi أجمعين أما bعd waxaan ku dhex jirnay suuraة النiساء waxaa noo soo dembeysay aayaddii alam tara ilى اladina yزcumuuna أnahm آmanuu bma أnزila إlayk aayaddaas allah subxaanahu watacaala wuxuu uga hadlay dadka iimaanka sheegto oo iyaga markaa inay alla rumeeyeen rasuulka wixii lagu soo dejiyey ay rumeeyeen haddana burinayo iimaankooda oo ku burinayo inay u xugun tagaan oo xugunkooda iyo gartooda ay u geystaan waxyaabaha ilaahay sokadii la caabudo ama waxyaabaha la buunbuuniyo ee allah subxaanahu watacaala ka soo haray arrintaasu alla ka soo hadlay yuriiduuna an yataxaakamuu ila ataaguuti waqad umiruu an yakfuruu bih wayuriidu shayطaanu an yudilahum dalaala baciida iyaga tilmaamahoodii baa la wadaa marka kuwaas munaafiqiinta ah marka alla wuxuu leeyahay waidaa haddii qiila lahum loo yiraahdo iyaga tacaalow kaalaya ilaa maa kii intii ka ah u kaalaya anzala allahu alla uu soo dejiyey wa ila arasuuli rasuulka xaggiisa u kaalaya ra-ayta almunaafiqiina ra-ayta waad arkaysaa almunaafiqiina munaafiqiintii baad arkaysaa yasuduuna xaal ay jeesanayaan canka adiga xaggaaga ay ka jeesanayaan suduudan jeesasho ay jeesanayaan fa kayfa sideebuu xaalkoodu ahaanayaa idaa haddii asaabathum ay ku dhacdo musiibatun musiiba hadday ku dhacdo bimaa bisababi maa kiina ay ugu dhacdo dartii qadamad ay hormarisay aydiihim gacmahoodu ay hormarsatay haddii ay musiibo ku dhacdo gacantoodii waxay hormarsatayna sababsadeen xaalkoodu sideebuu noqonayaa huma markaa dabadeed marka ay dawaaqiidda soo maraan kabacdi jaa-uuka way ku imaanayaan adiga yaxlifuuna iyagoo dhaaranaya billaahi alla ku dhaaranayaan qaa'iliina iyagoo dhahayo in aradnaa maa aradnaa ma doonin annaga u tegistaas aan u tegayna daaquudka ilaa ixsaanan wanaag falid un baan doonaynaa iyo wa tawfiiqan iswaafajin iyo towfiiq labadan aayadood marka tii hore ayay daba socdaan marka alla wuxuu leeyahay waa idaa haddii qiila lahum loo yiraahdo kuwaa iimaanka sheegto alla xukunkiisana aan ku qanacsanayn haddii loo yidhaahdo tacaalow kaalaya ilaa maa kii xaggiisa u kaalaya anzala allaahu alla uu soo dejiyey yacnii xukunka alle soo dejiyey u kaalaya oo gartiinna alle ha gooyo rasuulkiisa ha gooyaan oo xukunka alle xukunka rasuulka ha lagu gooyo sidaa marka loo yidhaahdo ra-ayta almunaafiqiina munaafiqiintaad arkaysaa yasuduuna inay jeesanayaan canka adiga xaggaaga inay ka ordayaan oo ay ka jeesanayaan oo wejiga ay kaa dadbayaan suduudan jeesasho ay kaa jeesanayaan marka calaamaadkaas marka munaafiqiinta calaamad ka mid ah waxay tahay sidaan oo marka loogu yeero war kaalay alleh rasuul u kaalay xukunkooda waa jeesanayaan oo waa ka leexanayaan fa kayfa waa yaabee sideebuu xaalkoodu noqonayaa idaa haddii asaabathum ay ku dhacdo musiibatun musiibo ay ku dhacdo waa waciid aayaddanna macnaha maxay samaynayaan hadday musiibo ku timaado musiibada maxay ugu imaanaya bimaa bisababi maa kii sababtiisa qadamad ay hormarisay aydiihim gacmahooda cuquubo ka dhalatay waxa ay gacmahoodu shaqaysteen hadday ku dhacdo maxay samaynayaan maxay yeeli karaanse warkaas marka waa taam halkaasu ku joogsaday uma jaa-uuka waxay la socotaa aayaddii hore marka oo yuriiduuna an yataxaakamuu ila daaquuti daaquudkay rabaan inay uxugun tagaan markii alleh rasuul u kaalaya la yidhaahdo waa ka jeestaan daaquudkay aadaan uma markaa dabadeed markay daaquudka kasoo dhammaystaan danahooda ama yacnii ay ka yimaadaan xukunka daaquudka jaa-uuka way ku imaanayaan adiga yaxlifuuna xaal ay dhaaranayaan billaahi alle yacnii markii hore xukunkaaga ma ogola daaquudkay u tegayaan waa lasoo xukunkiibay u geysanayaan iyo gartii markay ka yimaadaan aday kusoo marayaan waay waa ku cudur daaranayaan marka adigana marka beenay kugula joogaan dhab ahaan iyo qalbi ahaanna waxay la joogaan nimankaas kale nimankaas kale dawaaqiidaa bay la joogaan aayadda marka macnaheeda fa kayfa idaa asaabathum musiibatun bimaa qadamat aydiihim war dhammaaday waay hadalku intaas taam uu ku yahay uma jaa-uukana waa war ku cadfan aayaddii hore oo markay daaquudka u tagaan oy doonayaan aday ku imaanayaan uma markaa dabadeed jaa-uuka way ku imaanayaan yaxlifuuna xaal ay dhaaranayaan billaahi alle ay ku dhaaranayaan yaquuluuna xaal ay dhahayaan in aradnaa maa aradnaa annaga ma doonin yacnii arrintan aan samaynayno in aradnaa maa aradnaa ma doonin arrintan kama wadno ilaa ixsaanan unbaan ka wadnaa wanaag falid iyo wa tawfiiqan iyo tawfiiq iyo iswaafajin marka ibnu kathiir meeshaan sa ilaa ixsaanan wa tawfiiqanta wuxuu ku fasiray ilaa musaanacatan wa mudaaraatan mudaaraad iyo musaanaca iyo dadkan annaga waxay leeyihiin waa u tegaynaa un waxaan ugu tagnaa xoogaa inaan ka go-naan diideynaa inaan ka xumaanay inay noo arkaanaan diideynaa waxyaabahaas bay ku cudur daaranayaan marka wanaag un baan rabnaa annaga wax kale ma rabnee markaan iyaga aadaynana waxaan ka wadnaa un mudaaraad iyo musaanaca iyaga ayaan weji uga raadsanaynaa bis laakiin ma aaminsanin mana u haysano xugunkoodu inuu sax yahay yacnii waxay leeyihin ma ictiqaadsanin xugunkoodu inuu sax yahay laakiin waxaan ula jirnaa musaanacatan wa mudaaraatan marka warkaasi ma anfaca marka may ma anfacayo waxba hadduu wax anfacayo de aayaddaana wax ku anfici lahaa ayb mudaaraad iyo musaanaca sideeda marka waxaa jirta mudaaraad iyo mudaahana wax la kala yidhaaha in la kala fahmo u baahan mudaaraadku macnihiisu waxa uu yahay adiga diinkaaga adoon waxba ka bixinin inaad marka yacnii qofkii aada u dhawaato ama aada markaa yacnii intaad ficil samayso adoon diinkaagii wax kamidana ka tegin qofkaasna aada kusoo jiidanaysid taasoo ama yacni dhibaatadiisaad uga takhallusaysaa wax laakiin diinkaaga ka mida ma ka tegaysid mudaahanaduna waxay tahay diinkii baad dhiibeysaa ee adduunyo darteed baa u dhiibeysaa midda marka aadka halista oo ah taas waay in diinkii wax kamida aada dhiibto beddelkeedana adduunyo a qaadato adduunyadaas ama kursi ha noqdo ama ha noqdo lacag lagu siiyo ama jah iyo magac aada yeelata ha noqdo marba haddii aada badlu diin diinkii aada dhiibto oo aada adduunyo ku qaadato waxay noqonaysaa mudaahana waana midda la diiday wadduu low tudhinu fa yudhinuun la yidhi amaa mudaaraadka iyaga bukhaarina kitaabu ladab min saxiixihi mudaaraadku waa baabaystay a-imada qaarkood waxbay ka qoreen mudaaraadka lama diidana qofkan shartiisa inaa iska moosto adoo wax diinkaaga ka midana aan ka tegaynin oo marka diinkii waa ilaashanaysaa gacantaa ku haysataa mudaahanaduna diinkii gacan kuma haysid keliya un waxaa ku jirtaa marka adduunyadiisaad u ilaashan lahayd baa ku jirtaa iyaga marka midda labaad waay waxay ku sifaysan yihiin sidaasayna culummadu mudaaraadka iyo mudaahanada u kala saaraan in aradnaa maa aradnaa ma doonin ma doonayno ilaa yacni tegiddan aan u tegayna daaquudka ilaa ixsaanan mooyaane iyo wa tawfiiqan ulaaika aladiina ulaaئika aladiina yaclamu allahu ma fii quluubihim faacrid canhum wacidhum waqul lahum fii anfusihim qowla baliiqa ulaa-ika kuwaadaas aladiina kuwii weeyaan yaclamu allahu alla uu ogaaday uu og yahay maa waxa fii quluubihim quluubtooda ku jiro fa acrid ka jeeso canhum xaggooda ka jeeso wacid waani hum iyaga waani waqul lahum waxaa u tiraahdaa oo iyaga ku dhahdaa fii anfusihim nafahooda sha'nigeeda qowlan hadal u dheh hadalka oo baliiqan aada u xeel dheer hadal quluubtooda taabanayo xeel dheer ku dheh ayb sidaan baa marka nebiga lagu yidhi ulaa-ika kuwaadaas aladiina kuwii weeyaan yaclamu llaahu alla uu ogyahay maa waxa fii quluubihim quluubtooda ku sugan waxaasi waa maxay oo minan nifaaqi ah munaafiqnimo ah oo alla quluubtooda ogaaday inay carabyadoodu khilaafsan tahay quluubtooda iyo carabkoodu inuu iskhilaafayo alla og yahay fa acrid jeeso canhum iyaga xaggooda ka jeeso waxba ha ciqaabin ay can cuquubatihim cuquubadooda kasii jeeso wa ayb waxaa kaloo la yidhi waqiila fa acrid can qabuuli cudurihim ka jeeso maxaa lagaga jeesanayaa cudurdaarkooda ha maqlin ayb wacidhum waani bilisaani carabka ku waani oo waxaad yeeshaa markaa m mawcido iyo waana sii qalbigooda gaarto bal waa intaasoo marka kii alla wanaag u qoray uu kasoo baxaa wacidhum waani waqul dheh lahum iyaga u dheh fii anfusihim nafahooda qowlan hadal baliiqan aada u xeel dheer sidaa u dheh bacdi laima waxay yidhaahdeen aayaddan waxaa lagu nasakhay mansuuq weeyaan biaayati alqitaal laakiin aayatu lqitaal dagaalada waa kuwa lala dagaalaya munaafiqiinta qaabka loola dagaalayo nebiguna ula dagaalay waxay ahayd aayaadkaas lagu lagu dul aqrinayo iyo mawcidadaas iyo ayaa qalbigooda ciqaab ugu filan oo alla wuxuu yihi yaxdaru lmunaafiquuna an tunazla calayhim suuratu tunabi'uhum bima fii quluubihim suurad marka fadeexaysa imaana iyaga dhan waa baqayaan marka goormaa warkiina iyo sirtiina la banaanka la lasoo dhigayaa sidaas oo yaa ayuha nabiyu jaahid اlkufaara wاlmunaafiqiina wاglud calayhim culammada labada noocee jihaadku way kala saaraan gaalada jihaadkooda seef iyo af iyo dhinac walbaa waa noqdaa munaafiqiintana sida qaalibka ahee badan jihaadka iyaga lala jihaadaya waa bilxujati walbayaan iyadaasaa seef uga daran ayb wmaa arslnaa min rasuuli ila liyutaaca biidn اllah wamaa arsalnaa ma dirin min rasuulin ay rasuulan rasuul ma aanan dirin ilaa liyutaaca in laga dambeeyo oo la adeeco un baan u dirnay biidni illaahi ilaahay amarkiisa in looga dambeeyo lagu adeeco ayaan rasuul un u dirnay walow haddii anahum iyagu id walow haddii anahum iyaga id dalamuu goorta ay dulmiyeen anfusahum nafahooda jaa-uuka ay kuu yimaadaan ay kuu imaan lahaayeen fastakfaruu ay dembi dhaaf dalbaan fastakfaruu ay dembi dhaaf weydiistaan allaha alle wastakfara oo u dembi dhaaf dalba lahum iyaga alrasuulu rasuulka oo u dembi dhaaf dalbo lawajadu llaha allay heli lahaayeen tawaaban inuu yahay xaal uu yahay mid towbad aqbal badan raxiiman oo naxariisasho badan aayaddanna marka alle wuxuu leeyahay alle rasuul wuxuuba usoo diray in la adeeco oo isaga xukunkiisa la qaato oo amarka laga qaato wuxuu reebay laga haro waxa uu faray la fartoonaado mabda-a iyo habka nolosha iyo adduunka iyo aakhirada waxa khuseeyo ee sacaado iyo yacnii wax lagu khasaaraya intaba in isaga laga qaato xaggiisa laga barto wixii uu reebana laga dheeraado wixii uu farayna lala yimaado marka horeba alla uu rasuul soo dira saas usoo diraa ayb marka gartiina inaad u geysataan cid kale isagiina aada rasuulnimo u qirtaan ma iskeenaysa waayo aayadda marka nacan mar haddaad leedahay muxamedun rasuulullah moxamed waa rasuulkii ilaahay haddaad leedahay macnaheedu dhabtaa waxa uu yahay isaga inaad ku go-do isagana ka dambayso marka risaale inaad intaad nebiga u qirto xukunkana aada meel kale la aado waa laba isburinaysa waay aayadda marka waxay leedahay wamaa arsalnaa min rasuulin ilaa liyutaaca biidni illah rasuul annaga maba dirnaba waxaan u dirnay keliya un in la adeeco oo isaga garta loo geysto ayb marka aada bay u qaldan yihiin dadka dhahayo xukun iyo xeer ayaa kala jiray kuleeyihiin ayb xeerato iyo xukunsato soomaalida dhaqanka soomaalidu saasaa ku jirta nacam xeerata marka odayaalka iyo dadka ama xeer beegtiga ay ku magacaabaan oo iyaga markaa caadaad iyo waxyaabo un markaa wax ku wado ayay u yaqaanaan xukunsatada iyana waxay u yaqaanaan dadkan oo axkaamta iyo fiqiga xalaasha iyo xaaraanta iyo kala saaro ma kala saarno marka xeerato ma jirto waxa dhan xugun alleh isugu dhammaanayaan ayb xugun alleh ayay isugu dhammaanayaan heshiis lama diidana oo odayaalka ama dadka yacni akhyaarta inay dadka intay isu soo dhoweeyaan oo ay isu maslaxaan oo ay markaa yacni iyaga xuquuqdooda kii xaq yacni iskale xaqa isaga inay inuu k inay ku qanciyaan ama ay yacni ku tirtirsiyaan inuu iska cafiyo cafisku fiican yahay taas waa baab kale oo waxaan ugu tegaynaa wasulxu khayr buu alla yidhi laakiin wax xeer meel laga fiirinayo ama meel loo tiirinayo kii yimaadaba lagu dhaqaya ma leh taas nacam rasuul baa lasoo diray arrintaa rasuulaa loo soo diray gartaasi marka rasuulka yay ka go-eysaa wamaa arsalnaa kuwaas marka iyagu saasay dhihi jireen kuwaanina iyaguna waxay akhriyaan marka wax laya wax la yidhaahdo kood xeerar bay marka sameynayaan taqniin markaasi waxay ku sameynayaan koodad iyo lambare iyo waxbay siinayaan waxaas unbaa la akrinaa marka nacam mararka qaarna waxaa laga yaabaa aayaddii ama xadiidkii nebiga in taabic laga dhigo oo kuwaas asalku laga dhigo iyagana xagga dambe laga geliyo nacam ayb waxyaabahaas oo dhan marka wax aada khatar u ah waaye qofka iimaankiisana taabanaya waay arrintan marka waa arrin caqiida ah waaye haddaa u haysato arrin ikhtiyaar uu ku jiro ama sidii la rabo la yeeli karo ma aha sida aayadaha alla uu u tilmaamayaba waa qadiyad marka iimaan iyo kufri ku jirto wamaa arsalnaa ma dirin min rasuulin ay rasuulan min tawaasila waa zaaidaho ay rasuulan rasuul ma dirin ilaa liyutaaca in laga dambeeyo oo la adeeco unbaan u dirnay biidni illaahi ilaahay idinkiisa looga dambeeyo lagu adeeco walow haddii annahum iyaga id dalamuu anfusahum aayaddan marka xoogaa istaagid yaray u baahan tahay ee kutubta manaasigta laga qoro xajka iyo kutubaha laga qoro ama ziyaarada masjidka nebiga iyo qabriga rasuulka iyo markay ka hadlaan ee kutubta manaasigta qiso lagu qoraa jiro tafaasiirtana lagu dhigo qaarkood qisadaa marka waxay tahay qisatu lcutbiy ninkaa cutbi la yiraahbaa wuxuu yidhi qabriga nebigaan imid waase intaan nebiga salaamay ayaan seexday markaan wuxuu yidhi nin reebaadiyaa yimid markaasuu nabiga sala alla l slam uu ku yidhi rasuul allah waxaan maqlay alla oo dhahayo walow anahum iddalamuu anfusahum jaa-uuka faاstagfaru اllaha wاstagfara lahm الrasuul lawajadu llaha tawaaban raxiima anoo towbad keenayaan imid istikfaar ilaahi io weydii markaasuu ninkii cutbi waxa uu yidhi waa iska tegay reebaadiyihii anigana waan seexday nabigaa riyo iigu yimid markaasuu yidhi yaa cutbiy cutbiyow oradoo ninkii reebaadiyaha gaar waxaad u sheegtaa in loo dembi dhaafay ayb qisadaas marka daday tahay bidaacadooda ama yacnii waxa ay u xujaystaan waxyaabaha ay ku magacaabayaan nebiga in yacnii ii ducey la yidhaahdo isagoo markuu dhintay ka gadaale ama la weydiisto roobdoon ama la yidhaahdo yacni caafimaad la weydiisto inuu rabbi yacni kaaga tuugo waxyaabahaas bay u daliishadaan laakiin awalan qisadaas alxaafid bin cabdilhaadi kitaabkiisa la yidhaha asaarim lmunki wuxuu sheegay qisada sanadkeedu majaahiil inay ka buuxaan oo sanad ahaan inaynanba u ansixin koow hadday ansaxda xataa xujo ma aynan noqoteen leanna waxay tahay waa riyo riyana axkaam lagama qaadan karo waxna laguma dhiso waxyigan waa dhammaystiran yahay maalinkii nebiga dhimanayay wax waxyiga ka mida oo ka dhinnaa ama naaqis ka ahaa ma jirin marka inta nin riyoodo rasuulkan ku riyooday sharcigii baa nintaas kusoo daray wax la aqbalaya ma aha shareecadu marka waa la kaamil yeelay alyawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu calaykum nicmatii waraditu lakum lislaama diinan bu alla yidhi ta kale ninkan cutbiga lama yaqaan isaga laftiisa mathiqa xaalkiisu muxuu yahay lama oga dayib ninkan reer baadiyaha camalka uu sameeyey oo meelow ka fiirsadayna aan jirin oo isaga un aayaddan ka fahmay reer baadiyena lagu sheegaayo horta hadduu saxaabi yahay reer baadiye lama dheheen leanna saxaabada nebiga waa la garanayaa muhaajiriin iyo ansaar iyo muslimatulfatxi bay ka koobnaayeen ninkan marka saxaabina ma aha wasfiga lagu tilmaamay cilmi iyo ma aha isaga marka wixii ou tijaabadii ou u rito dalowgii ou tuurto ma waxaa la leeyahay marka xugun baa lagu dhisayaa sidii saxaabi inuu yidhiyoo kale miyay noqonay maya iyadana nacam waxba marka qisadaani si ay daliil u noqonaysaahi ma jirto nacam culimadana marka ay qorayaan ma saxiix yeelaane qaarkood waa fi lqisati almashhuurati bay iska dhahaan ayb qaar baa marka waxay yidhaahdeen aayadda luqa ahaan isku dayay inay wax ka fiirfiiriyaan oo waxay yidhaahdeen aayaddu waa caam walow anahum id dalamuu anfusahum jaa-uuka fastakfaru llaha wastakfara lahum rasuul hadday naftooda dulmiyaan ay ku yimaadaana la yidhi lama dhihin fii xayaatika lama dhihin ay dhehen intaad nooshahay marka markuu noolaa sidii loogu imaan jiro dembi dhaaf loo warsan jiray inuu alla dembi dhaaf inuu alla kuu weydiiyo loo dadku ay u weydiisan jireen sidaas si la eg baa markuu dhintana loo weydiisanayaa bay dheheen meeshaan nolol keliya kuma taallo laakiin culimadu waxay yidhaahdeen walow anahum id id maxay tahay iyadan id maxay tahayna waa ismu zamaanin ama darfun limaa madaa dalaalada id baaba waxay tahay daraf limaa madaa wixii tegay ah id marka dhowr macaani bay ku timaadaa waxaa ka mid a daraf limaa madaa tacliiliya inay noqotaa ka mida wahaakada marka halkan marka id tani baaba maadi tusayso maadigaasna wuxuu keenayaa marku dhint markii yacnii khitaabkan alla uu leeyahay ee uu ka warramayo niman dembi galay yaa laga warramaya xaalkooda oo munaafiqiintii ah nacam nimankana lam tara ila aladiina yazcumuuna anahum aamanuu bima unzila ilayka wamaa unzila min qablika yuriiduuna an yataxaakamuu kuwii lasoo yiri bay aayadda la socotaa marka waxaa la leeyahay nimankan munaafiqiintae dembigaa weyn ku dhacay oo nebigii oo joogo inta ka tegay cid kala aaday waxaa u fiican inay alla towbad weydiistaan adiga kuu yimaadaan ay kaa tageen oo ay dembi dhaaf ilaahay noo weydii ay ku yidhaahdaan bis aayaddu intaasay tilmaameen idna maahan marka dar yacni sida idaa oo kale oo darfun limaa yustaqbal sida ay idaa u tahay id uma aha id oo darfun limaa madaawa marka aayadda lafteeda dalaaladeeda waxay tilmaamaysaa qisadani qiso dhacdo lasoo dhaafay inay tahay ayb ee marka sidee la yeelayaa marka haddii cumuumkeeda la yidhaahdana cumuumkeedu wuxuu noqonayaa kullu cumuumin bixasabihi waay cumuumkeedu wuxuu noqonayaa inta nebigu ou noolaa salawaatu ullahi wasalaamu calayh saxaabaduna sidaasay ka fahmeen qof markuu dembi galo asxaabta ka mida nebigu u imaan jiray markuu noolaa markaasuu dhihi jiray rasuul allow ilaahay dembi dhaaf ii weydii oo way fara badan tahay ninkii haweenta soo dhunkaday ee intuu soo orday nebiga u yimid ee yidhi rasuul allow dembi baan soo galay xad iga oog yaa ka mida markii laakiin nebigu uu dhintay kadib lama haayo cid saxaabada ka mida oo dembi intay ku dhacday rasuulku usoo orday qabrigiisa haddii marka arrintaani cumuumkeeda laga fahmaayo noloshii nebiga iyo bacda xayaatihi haddii laga fahmaayo yacni bacda mamaatihi saxaabadaa ka fahmi lahayd hadday saxaabadu ka fahmeenna hal nin oo reer baadiye ah keliya qisadu kuma koobnaateen oo waxaa la arki lahaa qiso labaad iyo mid saddexaad iyo mid afaraad iyo mid shanaad leanna dadku dembi waa ku dhacaan mar walbo oo dembigu ma aha wax oo tobankii sano qofku hal mar ka dhacaya maaha dembi waa la galaa haddana maca daalika lama hayo saxaabo intay dembi ku dhacday nebigu usoo ordeen markuu dhintay kadib saxiix nebigu inuu qabrigiisa ku nool yahay laakiin noloshaasi waxaa la yidhaha xayaatun barzakhiya noloshan kale waa ka duwan tahay ninka sidan ku doodayana waxaa ku filan in la yidhaahdo war haddii nebiga inta loo tago rasuul allow dembi dhaaf ilaahay ii warsan la dhihi karo ee salaadana mau naga bixiyo salaadiina tuji maan dhahna rasuul allow cilmiga iyo masaa-isha diiniga maan su-aalno leanna maanta dhan masaa'il baa la ysku hayaa waa bannaan tahay ma bannaana ee rasuulkaa inta loo tagaa la dhihi lahaa rasuul allowna kala bixi yaa saxan labadan qolo markaa nebigu noloshiisii adduunyada waa ka wareegtay wixii adduunyada uu ku samayn jirayna hadda noloshiisaan ma ku sameynayo ee nolol kale ayuu galay rasuulka salawaatullaahi wasalaamuhu calayhi aayaddan marka meeshaasaa u yar baahan ku istaageeda marka nebigu intuu noolaana qofku inuu towbad keeno nebiga dembi dhaaf uu u weydiiyo alle iyay ahayd marku dhintayna istikfaar iyo towbo unbaad la imaanee bis waxba marka rasuulka intaad u tagto rasuul allow dembi dhaaf ilaahay ii weydii ma dhehaysid leanna saxaabadii abubakar iyo cumar iyo dadkii waaweynaa kama hayno mana laga warinin ee ninkan marka reer baadiyaha waxa ku goonida yeelay aayaddu inuu fahmo saxaabadii kalena ay la garan weysay wax la yaab leh walow haddii annahum iyaga id goortay dalamuu dulmiyeen anfusahum nafahooda markay dulmiyeen kuwan munaafiqiinta ah jaa-uuka ayay ku imaan lahaayeen fastakfaruu ay dembi dhaaf weydiisan lahaayeen allaha alle wastakfara oo u dembi dhaaf dalbi lahaa lahum iyaga alrasuulu rasuulka oo u dembi dhaaf dalbi lahaa lawajadullaaha allay heli lahaayeen tawaaban xaal uu yahay mid towbad aqbal badan raxiiman oo naxariisasho badan falaa warabbika laa yu'minuuna xataa yuxakimuuka fima shajara baynahum falaa laysa alamru kamaa yazcumuun arrinku maahan siday ku andacoonayaanoo allaan rumaysannahay iyo wixii lagugu soo dejiyey waa rumaynay iyo arrintu sidaas ma aha arrinkooda intaa keliya maahan arrinku warabbika rabbigaa baan ku dhaartay laa yu'minuuna rumayn maayaan xataa intii yuxakimuuka ay kaaga xaakim dhigtaan fii maa kii shajara isdhexgalay baynahum iyaga dhexdooda iska dhexgalay oo ay isku khilaafeen uma markaa dabadeed laa yajiduu aynan helaynin aynan helin fii anfusihim nafahooda dhexdeeda xarajan wax ciriiri ah aynan helin mimaa kii cariiri aynan ka helin xaggiisa qadayta aada xukuntay wayusallimuu ay isdhiibaan markaa ay sallimaan tasliiman dhiibitaan iyo hogaansan wayusallimuu ay hoggaansamaan xukunkaaga ay u hoggaansamaan tasliiman hoggaansan ay u hoggaansamaan aayaddan mufasiriinta qaar ka mida waxay leeyihiin weli qoladii horaa ayay daba socotaayoo ninkii munaafiqa ahaa iyo ninkii yahuudiga ee garta munaafiqii yidhi garta kacab ibnul ashraf aan u geysano leanna laaluush bow qaataada ninkaas ayay weli aayaddaani daba socotaa sidaa waa la yidhi bacdi lmufasiriinna waxay yidhaahdeen maya aayaddan sabab kaleyba kusoo degtay ee sababkaa bukhaari iyo keyrkiis iyana waa wariyeen min xadiidi curwata bni zubayr ana zubayr radia allahu canhu zubayr bnu lcawaam baa wuxuu ka sheekeeyey annahu khaasama rajula min alansaar nin ansaarta ka mida ayaa dood baa dhex martay iyo dacwad ninkaasoo qad shahida bedran nin ansaariyo beder xaadiray weliba ilaa rasuulillaahi bay usoo dood tageen rasuulka fii shiraajin min alxarati waxayna ku doodeen xarada meel yacnii biyomareen keli biyo mareen ah biyahaasi iisoo day oo beertayda usoo daa iyo iyo aan xoogaa ka waraabsaday isug hortatayda biyuhu ha galaan shani ku saabsan kaana yasqiyaani bihi kilaahumaa labadoodaba ay waraabsan jireen ayay ku doodeen faqaala rasuulu llahi sal l slama lizubayr nabiga zubayr bnu lcawaamba wuxuu ku yidhi isqiyaa zubayr zubayrow waraabso beertaada uma arsil ilaa jaarika ninka deriska kula-a biyaha usii daa marka yacnii biyaha waxay kusoo hormarayeen zubayr beertiisa ninkan kalea ku xigay markaa nebigu sulx buu sameeyo wuxuu yidhi zubayrow beertaada markay kuu qoydo ninkan usii daa biyaha faqadiba alansaariyu ninkii ansaarigaa waa xanaaqay uma qaala markaasuu yidhi yaa rasuula allah an kaana bna cammatika war baa ka fakaday marka aada u weyn markaasuu yihi rasuul allow ma waxaad sidaa u tidhi ina eedadaa inuu yahay darteed nacam bani aadamku marka kama dhammaanayo marka yacni dood iyo dacwo iyo markay taagan tahay war unbaa ka imaanaya iyagoo xataa laga yaaba yacnii iimaankoodu inuu fiican yahay ninkan hadda beder buu ka qeyb galay waana ansaari dabcan munaafiqna ma ahayn biitifaaqi ahli lcilmi ayb an kaana bna cammatika ina eedadaa inuu yahay darteed maasaa ugu xukuntay buu yihi zubayr leanna safiya bint cabdilmualibaa dhashay fatalawana wajhu rasuulillahi sal l l slam nebigu wejigiis waa isbedelay waa doorsoomay oo yacnii caraa kasoo muuqatay uma qaala lizubayri zubayr buu wuxuu ku yidhi isqi waraabso zubayrow uma axbis ilmaa biyaha cesho xataa yabluga aljadru ilaa biyuhu ay gaaraan waaskooyinka ay gaaraan jadrigu marka waa intii adiga la eg ilaa iyo anqowga biyaha ay kasoo gaaraan macnaha geedaha waaskooyin bay leeyihiin dabcan biyahaas marka geeduhu intaad beertaada waraabsato xoogaa biyo-ana waaskooyinka geedahaaga usii dayso kadib u daa ninkan markii hore suluxay ahayd oo zubayrow adiga waxaagii ka tagay ahayd awel ninkan markuu sidan yidhi xaqaagii oofso marka zubayrow xaqaagii oofso markii dambena xugunay noqotay markii horena min baabi sulxi buu nebiga ku dayay fastawcaa rasuulu llahi sala ll ly slama xiina idin lizubayri xaqahu buu u oofiyey wa kaana rasuulu llahi sal ly slama qabla dalika ashaara cala zubayri bira'yin araada bihi sacatan lahu walilansaariyi markii horena nebiga ra'yi wuxuu keenay isna u roon ansaariganna u fiican markuu marka ansaarigii nebiga ka caraysiiyey buu sidaa nebigu uu yidhi zubayr marka wuxuu dhihi jiray wallaahi maa axsibu hadihi alaaya aayaddan u malayn maayo ilaa nasalat fii dalika arrintaabay kasoo degtay markaan marka laa axsibu u malayn maayo yidhi marka marna waaba kusoo degtay buu marna sheegay ayb marka meeshani baa waxay tilmaamaysaa macnahan meeshan marka ku jiro aayadda haddii marka la yidhaha waxay kusoo degtay ninkan ansaariga ninkan ansaariga xukunkiisu muxuu noqonaa marka culimadu waxay yidhahdeen awalan ninka ansaariga rasuulka xukunkiisa kama tegin oo meel kale uma xugun tegin bal rasuulka usoo xugun tagay isaga in nebiga loo soo xugun tago ma diidanayn mana mana sameynin meel kale xukunka ma geysanin caradii baa laakiin warkan kasoo fakaday ka keenay warkaanina marka waa war rasuulka quseeyo ile warkani an kaana bna camatika waa hadal nebiga markaa yacni taabanaya nebiga waxa isaga taabanayana hadduu doono waa cafin karaa haddii uu doonona waa ka oofsan karaa xaqiisa ninkani marka waxaa muuqata nebiga waa u cafiyey waa iska daayey naam ayb meeshaas marka culimada qaar baa ka hadleen qurطubi wuu ka hadlay ibnu xajar laftiisa waa ka hadlay alxaafid ibnu xajar wuxuu yihi fi qisati اlansaariyi qisada ninkan ansaariga wayumkinu an yustadala bihi waxaa suuragala in loo daliishado calaa ana lilimaami imaamku inuu leeyahay an yacfuwa inuu cafiyo can الtacziiri tacziirta almutacaliqi bihi isaga ku tacalluq canaan ama tacziir isaga ku tacalluqda waa cafin karaa imaamka lakin maxalu dalika maa lam yu-addi ilaa hadki xurmati sharci laakiin marka ay bannaan tahay waa haddii sharciga sharaftiisa aan waxba loo dhibeynin haddii laakiin loo dareemo in sharcigii sharaftiisiiba meel uga meel ka dhac ay ku tahay ma cafinaayo imaamka markaas ayb wixii aan sidaa ahayn laakiin wuu cafin karaa wa inamaa lam yucaaqib الnabiyu salى اllahu alayhi waslama saaxiba alqisa ninka qisadan iskale nebigu ma ciqaabin lima kana calayhi min taaliif nnaas oo nebigu dadka inuu soo dumo iska jeclaa sidaa darteed buu u daayey ayb munaafiqiintoo ka daranba waa iska dayn jiray mararka qaar qaala alqurطubiyu abulcabaas alqurطubi wuxuu yidhi falow sadara milu wuxuu yidhi falow sadara mithlu hada min axadi fii xaqi الnabiyi salى اllahu عalayhi wasalam qof hadda hadduu kasoo fulo waxaan oo kale oo weliba nebiga ku saabsan oo cayn rasuulka noqon karto ow fii xaqi shariicatihi ama qof hadday hadda kasoo fusho wax shareecada cay ku ah ay ka timaado la qutila waa la dili lahaa buu yidhi qitlata zindiiqin waxaana loo dili lahaa munaafiq gaal ah dilkiisoo kale loo dili lahay ayb imaamu nawowina culimada saasoo kale u kasoo guuriyey marka hadda hadduu nebiga nin ku tacdiyo ku xadgudbo ma la dhaafayo leanna nebigii dhaafi lahaa ma joogo hadda waa un la dilayaa sidii zindiiq ahaan baana loo dilayaa sidaasay a-imadu soo guuriyeen qurdubiga mufasirka ah tafsiirkiisa wuxuu ku sheegay aayaddan markay uu ka hadlay munaafiqii iyo yahuudigii iyo inay kusoo degtay buu ka hadlay markaa kadib buu wuxuu yidhi walaakin tatanaawalu bicumuumihaa qisata zubayr aayadda cumuumkeeda qisadan zubayrna waa soo gelay buu yidhi nacam markaasuu wuxuu yidhi qaala bnu lcarabi abuu bakr ibnu lcarabi wuxuu yidhi fakulu man itahama rasuula اllahi salى اllahu عalayhi waslama fi lxukmi qof kasta oo nebiga xugunka ku tuhmo fahuwa kaafirun waa gaal nebiga xugun ou xukumay qofkii tuhun ka bixiyaa waa gaal laakina alansaariya laakiin ninka ansaariga zalla zallatan waa simbiririxday fa acrada canhu rasuulu llahi sal ly slam nebigana waa ka jeestay wa aqaala cahratahu kufidaas ka dhacdayna nebiga waa iska cafiyey waa iska daayey licilmihi bisixati yaqiinihi ogaal uu og yahay ninkan yaqiintiisa saxiixnimadeeda wa annahaa kaanat faltatan wax afka kasoo booday inay tahay soo boodo inay tahay oo waxaan lagu talagelin inaynan ahayn oo caradu ay keentay baana sidaas uga tegay darteed walaysat liaxadin bacda nabiy sal ll ly slam qof uma sugnaanin nebiga kadib arrintaa ma yeeli karo ma cafin karo wa kullu man lam yarda bixukmi alxaakimi nebigii waa ka soo baxnay qof kasta oo xaakimka muslimka ah ee sharciga wax ku xukumaya xukunkiisa aan ku raalli noqonin wa dacana fiihi duro xukunkaas wa raddahu raddiyo xukunkaas meeshaa marka nusakda qurdubiga qaar waxay qorayaan fa hiya riddatun yustataabu nusqooyinka qurdubiga qaaraasaas qoraayo qaar kalena waxay qoreen middan muasasatu risaala oo kale waxay qortay fa huwa caasin aathimun laba waxoo aada u kala duwan fa huwa caasin aathimun bay qoreen nusakha qurdubigana waxay u badan yihiin fa hiya riddatun yustataabu waa gaalnimo tobabaa la weydiinaa qofka iyo maya waa caasi dembaabay laakiin warkan horta qurdubi isaga cidow kasoo guuriyey soo maha abubakar ibnulcarabi uu kasoo guuriyey abubakar ibnulcarabi hadalkan wuxuu ku yidhi axkaamulqur-aanka isaga marka loo laabta axkaamulqur-aanka waxaa ku taal fa huwa caasin aathimun bisaa ku taal walidaalika marka fa huwa caasin aathimunaa sax ah inay sax tahayna waxaa ku tusaayo rasuulka iyo xaakim aan rasuul ahayn waa ku kala duwan yihiin xagga xukunka dabcan ninkii nebiga xukunkiisa tuhmo cadaalad darro ku tuhmo dee nebigu u caayay qofkaasi waa gaaloobaya laakiin xaakim kale oo halkan fadhiyo un dadaalayo oo ay suuragal tahay inuu xukunkii saxdaaba ka leexdo qofku hadduu xukunkiisa ku celiyo uu yidhaahdo ma raba aniga xukunkaagaan aada xukuntay adiga qofkaasi waa caasi qaaligii xukunkiisuu diiday laakiin gaal waay lama dhihi karan adiga micyaar maa dadka u tahay adiga yaa kaaga dhigay ninkii adiga ku caayaa gaal mau noqona adiga rasuulka maa isku mid ha walidaalika abu bakr radia allahu canhu baa nin aad nin baa caayey abu barzat alaslamina waa ag joogay abu barza waxau damcay ninkaa inuu dilo markaasuu ku yidhi abu bakar buu ka idin qaatay abu bakar ow idaa buu yidhi ninkaan aan dilay marka maxaa ku samayn rabtaa buu yidhi waa dilayaa may buu yidhi haadihi laysat ila lirasuuli illahi sala allahu alayhi wasalam axad haddii la caayo qofka loo dilayo rasuulkaa iskale oo bani aadam marka aniga ninkii caayey lama dilaayu leeyahay abubakar laakiin waa la tacsiiri karaa dabcan oo waa la edbina ayb marka qofku isaga haddii ama la khilaafo ama la caayo ama xataa lagu gardaroodo gaalnimadu saas uma sahlanan ayb meeshaan marka xugun haddii la yidhi xugun xaakim oo xukumay ma raba haddii la yidhi xukunkaan adiga aada xukuntay iyo waa kala duwan tahay sharcigii islaamka ma rabo midaan dambe waa lagu gaalooba middan hore laakiin qofku waa ku qaldan yahay waana caasi aathim ah bes fa huwa caasin aathimun kelmaddaa marka saxiixeeda saas waayo lianna qurdubi warka isaga male wuxuu kasoo naqliyey abubakar ibnu lcarabi fii axkaami lqur'aan axkaamu lqur'aankana haddii aayaddan marka laga fiiriyo warka sidiisa ugu yaalaa fa huwa caasin aathimun ana ku taal qoladan marka muasasatu risaala xaggaasay ka saxeen ayaga ayb wama in dacana fi lxaakimi nafsahu laa fi lxukmi falahu tacziiruhu walahu an yasfaxa canhu marka midaas hore oo riddada oo waa ridduu ku dhacayaa la leeyahay waa haddii xukunka sharciga isagoo sharci islaam inuu yahay oo aayaddii xadiidkii isagoo u yaqaano uu yidhaahdo waa diiday aniga ma rabo ama xaakimkan hadduu wax ka tabto ama uu wax ka sheegto isaga xaakimka hadduu rabo waa tacziira hadduu rabana waa iska daynaan aayaddan marka hadalkaasaa ku jiro falaa warabbika falaa arrinku sida ay sheeganayaan maahane warabbikan ku dhaartaye rabbigaabaan ku dhaartaye laa yu'minuuna rumayn maayaan ma rumaynayaan marka maxaa laga wadaa iimaankii marka xaqiiqiga ahaa miyaa mase aslul iimaanba male baa laga wadaa qisadan ansaariga markaan fiirino laa yu'minuunada maxay noqonay markaa ninka ansaariga lama gaalaysiinin islaamnimadiisii iyo iimaankii baaqiba u yahay yacni xaqiiqatuliimaan male waay qofka haddii uu yacni islaamnimadii aan laga bixinin hadduu islaamnimadii ka baxana de waa asluliimaan ma jiraayo falaa warabbikan ku dhaartay laa yu'minuuna rumayn maayaan xataa intii yuxakimuuka ay kaaga xaakim dhigtaan fii maa kii shajara iska dhexgalay beynahum iyaga dhexdooda ayb ay ikhtalada yuqaalu shajara yashjuru shujuuran wa mushaajaratan geedka marka laamihiisa iyo caleemihiisa saa isugu dhex jiraana laga keena uma markaa dabadeed laa yajiduu aynan helin fii anfusihim nafahooda aynan ka dareemin xarajan ciriiri mimaa kii xaggiisa qadayta aada xuguntay waa inay kuusoo xugun tagaan haddana naftooda xugunkaaga aynan ka dareemin ciriiri wayusallimuu ay hoggaansamaan laka adiga kuu hoggaansamaan tasliiman hoggaansanaan marka sidan baa laga rabaa qofka qisadaas marka zubayriyana waxaa kaloo laga qaadanaa mas'ale ah xaakimku mararka qaar dadku waa sulxin karaa garti baa loo keenay waxaa la yidhi gartaanaan isku qabnaa xaakimkii marka isaga waa sulxin karaa isaga ee labadiina soo heshiiyana waa dhihi karaa qof kale intuu u yeedho war oradoo labadan nin bal soo heshiisiina waa dhihi karaa hadday diidaan sulxa marka iyo heshiiska marka nin walba xaqiisaa la siinaa sharcigu sida uu qabo meeshaa marka dadka qaarkood mararka ay gar iyo keensanayaan oo ay culamo u keensanayaan waxaa dareeme waxaa ka maqan fahamka suluxa suluxa dhanba waxay u fahamsan yihiin xeerkii odayaalkaoo kale haddaad tiraahdeed war idinka horta balamaad soo heshiisaan labadiinan ordaha meel isla taga oo bal soo heshiiyo wax unka taga nin waxa ka tago nin kale waxa sameeyo sidaasoo kale marka la yidhaahdo bay waxay leeyihiin annaga sharcigaan soo doonanay ku leeyihin suluxan miyuusan sharciga ka mid ahayn waa ka mid yahay naam leanna allah wuxuu leeyahy wasulxu khayr sulxigu waa khayr nebiga waa kana zubayr iyo ninkan ansaariga marka hore waa sulux buu ku heshiisiiyey markii dambea xukunka loo gudbay markay uu diiday ninkii ayb cumar radia allahu canhu wuxuu dhihi jiray marka qado loo keeno laba qof oo ishaysato war ordaha soo heshiiya qadaha iyo xugunku dadka cuqdad buu kala dhexgeliyaay mar haddii arrintii heshiis aan lagu dhammaynine xugun un laysugu yimaade xugunkii uu ku dhaco qof uu ku dhaco xoogaa qalbigiisii ninkii kale ee garta u keensaday waa isku xumaanayaan hadda ka horuu ninkan yacni xaqiisii kulligiis iga oofsaday hadda ka horuu saas yeelay xataa kii xukumay waxaa laga yaabaa inuu xoogaa isagoo ku qanacsan xataa yacni si uun inuu wax ugu hayo marka wuxuu dhihi jiray xukunku cuqdow dadka kale dhexgeliyaaye soo heshiiyey marka hadday heshiiska diidaan markaasaa marka nin walba xaqiisa sharcigu sida ugu qeybiyey loo siinaya qisadaanaana laga qaadanaa qurdubi sidaasuu yidhi walow anaa katabnaa calayhim an iqtuluu anfusakum aw ikhrujuu min diya min diyaarikum ma facaluuhu ilaa qaliilu minhm walow anahum facaluu ma yuucaduuna bihi lakana khayra lahm waashadda tahbiita walow haddii anaa anagu katabnaa aan qori lahayn calayhim iyaga korkooda aan ku qori lahayn an iqtuluu ay iqtuluu dila anfusakum nafihiina aw ikhrujuu baxa min diyaarikum guryihiina ka baxa aan dhihi lahayn maa facaluuhu ma aynan sameeyeen kaa la amray ilaa qaliilun wax yar oo minhum iyaga ka mida maahana wax kale ma aynan samayseen wax yar iyaga ka mida unbaa samayn lahaa walow haddii anahum iyaga facaluu ay samayn lahaayeen maa waxa yuucaduuna bihi lagu waaninayo lakaana kaagaas baa wuxuu ahaan lahaa khayran lahum mid iyaga u khayr badan wa ashadda darnaan badan tahbiitan xagga yacni sugnaanshaha iyo thawaabka ayb taas baa marka uu kheyr badnaan lahayd iyo iyo iyo hoggaansanaanta iyo rumaynta aayaddan marka sababu nusuulkeeda laba macnaa lagu sheegaa thaabit ibnu qays iyo waxaa isu faanay niman yahuuda nimankii yahuudda waxay yidhaahdeen annaga yaana gaaray dheheen leanna towbadeennii baa waxaa lagu xiray inaan isdilno markaasaa maalin intaas isdishayo amarkaas adayg adag ayaan fulinay annaga marka dad fiicanaan nahay bay dheheen thaabit ibnu qays baa marka wuxuu yidhi annagaba waa fuli lahayn haddii nala amro arrinkaa isagaa ayb marka nebiguna waa u qirayo inay fuli lahaayeenna waa sheegay ina min ummatii la rijaalan aliimaanu fii quluubihim ahbatu min alja min aljibaali rawaasi sidaasoo kale la wariyey ayb macno kalena wuxuu leeyahay aayaddaani waxay la socotaa aayaddii hore munaafi munaafiqi iyo munaafiqiinta shanigooda oo waxaa la leeyahay nimankan hadda xukunka alle rasuul diidan haddii la dhihi lahaa ka waramay lagu amri lahaa isdila idinka ama guryihiina ka qaxa ma yeeli lahaayeen ma yeeli lahayn weyna arrintii ka fududayd bay samayn kari la-yihiin ayay yacnii usoo jeedin tan miyay usoo jeedi lahaayeen walow haddii annaa anagu katabnaa aan qori lahayn calayhim iyaga korkooda aan ku qori lahayn an iqtuluu ay uqtuluu dila anta tafsiiriye waaye kitaabadaasaana macno qowl oo ku jira an iqtuluu ay uqtuluu dila anfusakum nafihiina gooya aw amase ukhrujuu baxa min diyaarikum guryihiina ka baxa maa facaluu maaynan sameeyeen hu kaas ilaa qaliilun wax yar unbaa samayn lahaayoo minhum iyaga ka mid a marka ilaa qaliiluntaa waxaa weeyaan waa bedel waxayna bedel ka tahay marka waawdaas facaluuhu ku jirto istihnuhuna waa istihna marka istihna oo taam oo manfi ah waa istihnaun taamun manfiyun istihnaha markuu taam yahay manfina uu yahay mustathnaa minhuga la sheegay nafyina uu ku jiro laba wej waatay ku banaanayd qaliilun iyo qaliilanaa ku banaan hadda marka qaliiluntay quraa'du u badan yihiin ibnu caamir ashaami ayaa isaga wuxuu akriyey ilaa qaliilan ilaa qaliilanna marka waa luqadii kale waay marka walow haddii anahum iyaga facaluu ay samayn lahaayeen maa waxa yuucaduuna bihi lagu waaninayo lakaana kaagaas baa lakaana wuxuu ahaan lahaa dalika kaagaas khayran mid u khayr badan lahum iyaga u khayr badan wa ashadda darnaan badan tahbiitan xagga rumaynta iyo tasdiiqa waidan la aataynaahum min ladunna ajran cadiiman waidan markaa hadday sameeyaan waxaa la amray ee lagu waaniyey la aataynaa waanu siin lahayn hum iyaga min ladunnaa annaga xaggeenna ama agteennaan ka siin lahayn ajran ajri ajarka oo cadiiman aada u weynin badan wala hadaynaa waanu hanuunin lahayn hum iyaga siraatan jid ayaan ku toosin lahayn jidka oo mustaqiiman toosnaan badan waman yutic illaaha wrasuula faulaa'ika maca aladiina ancama allahu calayhim min alnabiyiina wasidiiqiina wshuhadaai wsaalixiin waxasuna ula'ika rafiiqa kuwaas marka xukunkii alleh rasuul ka tegey markuu alla soo tilmaamay wuxuu tilmaamayaa halkan dadkii xukunka alle iyo rasuulka ku qancay raacayna waman qofkii yutic adeeco allaha alle qofkii adeeco warasuula rasuulka adeeco fa ulaa-ika kuwaadaas maca aladiina kuwii la jirkooday ahaanayaan ancama allaahu alla uu u nicmeeyey calayhim iyaga korkooda uu u nicmeeyey min annabiyiina ambiyada xaal ay kami ay yihiin kuwaasi waasidiiqiina kuwa sidiiqiinta ay yihiin washuhadaa-i shuhadada ay yihiin iyo wasaalixiina saalixiinta dadka suusuuban ah waxasuna waxaa wana waa waxasuna wou wanaagsanaaday ulaa-ika kuwaadaas baa wanaagsanaadeen rafiiqan min jihati rafiiqin bay u wanaagsanaadeen wax lala saaxiibtamo lala rafiiqtamo kuwaas baa u wanaagsanaaday wamanac qofkii yudic adeeco allaha alle qofkii adeeco warasuula rasuulka adeeco fa ulaa-ika kuwaadaas maca aladiina kuwii la jirkooda ayay ahaanayaan ancama allaahu alla uu u nicmeeyey calayhim korkooda oo min annabiyiina ah ambiyadii aayaddan marka waxay kusoo degtaa layihi thawbaan mawlaa rasuulillaahi aad buu nebiga u jeclaa inuu nebiga ka sabraano waa yarayd ayb mar kasta inuu nebiga arko uu la joogo ayuu aada u jeclaan jiray markaabuu nebiga sal markaasuu wuxuu ku yidhi xaaladiisii buu nebiga uga warramay markaasuu wuxuu ku yidhi markaan ani aan aakhiradii xasuusto ayaan cabsadaa oo waxaan ka cabsadaa inaan ku arki waayo aakhiro ayaan ka baqayaa liannaka turfacu maca annabiyiin adiga waa lagu kor yeelayaa darajadaadaoo nebiyada macoodaad ahaanaysaa wa inii aniguna in dakaltu ljannata haddaan jannada galo kuntu fii mansilatin adnaa min mansilatika darajo waxaan joogayaa darajadaada ka hooseyso ayb wain lam adkul iljannata haddaanan janno gelinna laa araaka abadan maba ku arkayaba arrintaasaa walwal iyo cabsi igu abuurto markaas aayaddan soo degtay ninkii alleh rasuul adeeco ambiyadooba la jira ayb xadiidkii nebigana waa tou ahaa almar-u maca man axabba qofku qofkau jeclaado ayuu maciisa yahay ayb marka waxba ha welwelin waay haddaad ijeceshahay dariiqadeedana raacdo waa ila jiraysaan marka aayadda xadiidkaasi marka rajo aad iyo aad u weyn baa ku jirta qofkii camalkiisa meeluunan gaarsiin karin ayuu wuxuu ku gaarayaa maxabada iyo jacaylka ayb qofka hadda maxabada nebiga calaamadeeduna waxay tahay dariiqiisa in la raaco ayb calaamad midaasa waa suuratu suuratu aali cimraanna waa kusoo marnayoo qul in kuntum tuxibuuna allaha faatabicuunii yuxbibkum allah marka alla wuxuu yidhi waman qofkii yudic illaaha alla adeeco warasuula rasuulka adeeco fa ulaa-ika kuwaadaas maca aladiina kuwii macooday ahaanayaan ancama allaahu alla uu u nicmeeyey calayhim korkooda uu u nicmeeyey kuwa alla u nicmeeyey la jirayaanoo min annabiyiina ambiyada ah waasidiiqiina sidiiqiinta ah darajadii ku xigtay waa ambiyada meeshaas marka culimada qaar waxay ka qaateen abuu bakrin asidiiq inuu afdalu saxaaba isaga yahay khalqiga ka ugu fadli badanna uu yahay bacda annabiyi sala allahu calayhi wasalama ambiyada iyo ambiyada kale kadib sidiiq marka waxaa weeyaan marka sidiiq marka maxaa la yidhaha tubaacu lambiyaa dadka ambiyada raaco wa ayb walmusadiqu qowlahu bificlihi ninka qowlkiisa uga dhabeeyey ficilkiisa uga dhabeeyey kaasaa sidiiq la yidhaha marka abu bakarna naaneystiisu inuu asidiiq la dhihi jiray shaki kuma jirto saxaabaduna sidaasay u yaqaaneen darajadiisana marka sidiiqiinta abubakar baa ugu horeeya ayb washuhadaa-i shuhadada ah kuwa alla u nicmeeyo min annabiyiina ah wasidiiqiina ah washuhadaa-i shuhadadii ah shuhadaduna waa jamcu shahiid waana qofka ku dhinto macrakada muslimiinta ee gaalada safkooda iyo dagaalkooda qofka ku dhinto kuwa kalena waa jiraanoo xagga ajarka iyo shahiidkaa la mida oo nebigu sal ll ly slam tilmaamay waasaalixiina iyo dadka suusuuban ah waxasuna waxaa wanaagsanaaday ulaa-ika kuwaadaas baa wanaagsanaadeen rafiiqan min jihati rafiiqin ayay u wanaagsanaadeen kuwa markaa lala rafiiqtamo oo lala jiro iyaga dalika alfadlu min allahi wakafaa billahi caliima dalika kaagaasi alfadlu fadligii weynaa waay min allaahi xaalow ilaahay xaggiisa ka ahaaday wakafaa billaahi allah ku filan caliiman mid wax og alfadlu marka dalika in laga dhigo mubtada alfadluna khabar laga dhiga min allaahina markaasi ay noqoto jumlada ama shibhi jumlahaani inuu noqdo xaalo dalika kaagaasi alfadlu weeyaan waa fadligii min allahi xaalow alla xaggiisa ka ahaaday amase in la yidhaha dalika kaagaas alfadlu fadligaas min allahi ilaahay xaggiisau ka ahaaday marka dalikana waa mubtada alfadluna ama cadfu bayaan uga dhig ama ka bedel haddaad doonto dalika kaagaas alfadlu fadligaasi min allahi ilaahay xaggiisau ka ahaaday wakafaa billaahi allah ku filan caliiman kuwax og allah ku filan oo ilaahay subxaanahu watacaala cilmi badana isagaa ku filan ayb oo dadka axwaashooda iyo og ee fadliga aayaddu alla uu ku tilmaamayna de waxay tahay qofkii alla adeecay rasuul adeecay de inuu dadkaa akhyaarta macooda noqdaa waa fadli aada u weyn ayb yaa ayuha aladiina aamanuu khuduu xidirakum fainfiruu hubaatin aw infiruu jamiica yaa ayuhaa hooy aladiina kuwii aamanuu rumeeyo khuduu qaata xidirakum digtoonidiina qaba oo qaata fanfiruu socda ilaa acdaa'ikum acdaa'dii cadowyaalkiina u socda hubaatin idinkoo kooxa kooxa ah aw amase infiruu socda ilayhim xaggooda u socda jamiican xaal aad tihiin kulligiin dhammaantiin ayb hubaatinta marka waxay noqonaysaa sariyaad in la diro ciidankii meel baa laga xukumaa laakiin kooxba meelaa loo diraya marka waa saraayada sariyaadka aw infiruu jamiicanna waxay tahay marka uu imaamkii weynaa ou socdo jeish weyn hal meel uu duulaan ku yahayna weeyaan labadaas macno waay marka fanfiruu thubaatin maaha idinka intaad iskala qeybsantaan ood isnacdaan oo boqol koox noqotaan oo isnacab sidaas ku dagaalama ma aha ayadda macnaheeda nacam sidaas caqlina ma ahan sharcina ma aha nacam qofku inaan wax lagu helaynin hadduu fahmi waayana ee haddii qur-aankii uu ka fahmi waayo sunnadii ka fahmi waayo caqligii iyo tajaaribtii uu ka fahmi waayo markaa haddii marka musiibadii iyo yacni dhibkii ay arrintaas sababtay haddii haddana aan ku fahmi weyna kaba sii daran nacam bani aadamku dhibta inuu wax ku fahmo waay nacam haddii marka dhibtii aanan wax ku fahmin iyadana waa wareer kale oo weli dadku ay taagan yihiin dadku inay kooxa kooxa iska noqdaan oo weliba kala mabda ah isnacab waa bannaan tahay hadday taa haddii weli la taagnaado waa dhibaato ayb yaa ayuhaa hoy aladiina kuwii aamanuu rumeeyow khuduu qaata oo qaba xidrakum digtoonidiina aayaddan asheekh maxamed alamiin ashanqiiti wuxuu leeyahay rixla waxaa jirto isagu uu galay waxbuu ka qoray aahaartiisay ka mid tahay rixladaas marka muxaadaro uu jeediyey baa ayuu meel ku qoray muxaadarada marka waxay ka man ciwaankeedu uu yahay alislaamu diinun kaamil islaamku waa diin dhammaystiran markaasuu wuxuu qur-aanka kasoo bixiyey diinka sida uu kaamilka u yahay nacam wuxuu ka hadlay caqaa-idka uu dadka ugu yeerayo diinka caqiidadiisa markaad fiiriso fii gaayati alkamaal cibaadaadka markaad fiiriso waa fii gaayati alkamaal marka aad fiiriso siyaasada fii gaayati alkamaal waay markaasuu wuxuu yihi siyaasaadka waxay u kala baxaan khaariji iyo daakhili buu yihi nacam siyaasada khaarijigaa dee qur-aanku uu ka hadlay oo wuxuu uga hadlay cuhuudda iyo ballamada iyo heshiisyada gaalada lala geli kara iyo kuwa bannaan iyo kuwaan bannaanayn iyo sida loola gelayo qur-aanku aada uga warramay siirada nebigana waa ka warramtay ee jihaadkii iyo sida loo gelaayo iyo calaaqaadkaasba khaarijiga iyo wuxuu ku saabsan yahay buu yidhi jihaadka iyo heshiisyada iyo waxaa kaloo ku saabsan yahay buu yidhi siyaasa alkhaarijiya waxaa ka mid a ciidan in la sameeyo la darbo ciidankii iyadana in la sameeyo iyo muhimadda ay leedahay iyana aayaddaana ka warramtay buu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu khuduu xidrakum siyaasadda khaarijiga marka waxay ku dhan tahay cuhuudda in fiqhi loo leeyahay heshiisyada awood in la sameeyo ubaba yacni awood markaa yacni u birdhigi karto awoodahaas kale bannaanka ee khaarijiga in la sameeyo waxaa kaloo ka mid ah buu yidhi digtoonaan in la qabo digtoonidii marka waxaa la yaab leh wuxuu kusoo daray digtoonidiibuu marka qaybiyey oo wuxuu yidhi waxaa ka mid a in ciidan la samaysto hub la samaysto waxaa kaloo ka mid a buu yidhi inaan fursad la siinin acdaa'da fursaddiibuu haddana marka wuxuu yidhi fursad iyaga ay kaaga faa'iideysan karaan inaadan siinin cadowgaaga haddii marka siyaasadda iyo tadbiirku uu kaa wareero waxaa laga yaabaa cadowgu inuu markaa dantiis ay tahayba saas naa walidaalika dagaalka waqti gaabana lagu jiraa maalin alla keena dagaal laguma jiro waxaa laga yaabaa sanadkii mar ama labo in dagaal lagu jiro laakiin tadbiirka iyo maamulku daqiiqad kasta maamul iyo tadbiiraa loo baahan yahay nacam dagaalkaasi marka hadduu tadbiir iyo maamul iyo siyaaso iyo ulajeedo iyo digtooni haddii uu waayo muxuu kusoo dhammaanaa marka eber uu ku dhammaanaa nacam eber ayuu ku dhammaanaa nacam walidaalika aayaddan marka wuxuu ka qaatay sheekh maxamed alamiin shanqiiti yaa ayuha aladiina aamanuu khuduu xidirakum inaan fursad cadowga la siinin fursaddaa marka ama siyaaso ha noqoto fursad siyaasadeed uu kaaga faa'iideysan karo ama ha noqoto fursad aad adiga markaa yacnii isu dhulka isku dhigto labadaba inaynan jirin yaa ayuhaa hoy aladiina kuwii aamanuu rumeeyow khuduu qabsada oo qaata xidirakum digtoonidiina qaba oo cadowgiina waxna u diyaarsada madaakhishiisa iyo meelaha laga galana u kuurgala oo tajasus ku sameeya idinkana iska ilaaliya inuu idin tajasuso ayb walidaalika nebigu waa diri jiray dad oo tajasus u sameeyau diri jiray mararka qaar mid gaalow dirsanayaa xataa oo mararka qaar wuxuu dirayaa qof muslima buu dirayaa iyagaasaa marka akhbaariya wax laga keenayo waxay damacsan yihiin haddaad laakiin adiga uun u fadhiso ama aada iska dhoohan tahay ama tasarufkaaguba fudayd uun iskaga dhisan yahay maanta iyo berri berri dambe ma ogolid qorshana inaa u samaysatana ma ogolid ee in las- in loo sameeyana qaladaadba u aragtaa maalan dhaxaalka markaas imaan karaa waxay tahay fashal fanfiruu socda ilaa acdaa'ikum acdaa'diina u socda xaggooda hubaatin idinkoo kooxa kooxa ah oo saraayaadkii waa la dirayay aw infiruu ama socda jamiican dham maxaa laa tihiin kulligiin ayb wa ina minkum idinkoo idinka mid ahaaday laman ayaa idinka mid ah layubadi'anna dib u guranayo oo yacnii dibdib u soconayo dib u guranayo oon hore u soconaynin fain asaabatkum hadday idinku dhacdo musiibatun musiibo hadday musiibo idin idin asiibto qaala wuxuu dhahayaa qad xaqiiqeehe ancama allaahu alla wuu nicmeeyey calaya korkayga waa nicmeeyey id waqti buu alla ii nicmeeyey lam akun aanan ahaanin macahum iyaga la jirkooda iyaga macooda shahiidan mid goobjoog aho xaadiro iyaga la jiro markaanan noqonin alla waa ii nicmeeye buu dhahayaa kaan lam takun bood marka kaan lam takun waaba iyadoo aynan ahayn baynakum idinka iyo wa baynahu kaa sidaa dhahaya dhexdiisa mawadatun wax kalgacaylaba dhexdiisa dhexdiina waaba inaynanba ahayn ayb soo noqo marka waxaad tiraahdaa wala in asaabakum wala wallaahi iyo in asaabakum hadduu idinku dhaco u idin asiibo fadlun fadli fadliga oo min allaahi ilaahay xaggiisa ka ahaaday haniimo aada heshaan guul aada heshaan layaquulanna wuxuu dhahayaa oo dhahayaa yaa laytanii shallayte eh kuntu ahaadeena macahum iyaga la jirkooda faafuuza aan liibaane fawsan liibaan liibaanta oo cadiiman weynin badan aayaddan marka taqdiim iyo taakhiir baa ku jiro marka aayadda hore markay soo dhammaato id lam akun macahum shahiidan kaan lam takun baynakum wa baynahu mawaddatun sidaas ma yaa loo soo boodayaa waa lasoo hormarinayaa taas kadib walain asaabakum fadlun min allahi layaquulanna yaa laytanii kuntu macahum faafuuza fawzan cadiima tarkiibku marka waa kaas wa ina minkum idinkou idinka mid yahay laman duul baa idinka mida ama axad layubadi'anna dib u guranayo fain asaabatkum hadday idin asiibto musiibatun musiibo guuldaraa idinku dhacday jabbaa idinku dhacay dhimashaa idin gaartay qaala wuxuu dhahayaa qad ancama allaahu alla waa nicmeeyey calaya aniga korkayga id waqti buu alla ii nicmeeyey lam akun aanan ahaanin shahiidan mid goobjoog ah macahum iyaga la jirkooda sidaa buu dhahayaa kaan lam takun waaba inaysan ahayn baynakum idinka iyo wa baynahu isaga dhexdiisa mawadatun wax kalgacaylaba inaysan dhexdiina iyo dhexdiisaba aynan ahayn hadalkaabuu dhahayaa waxaad moodaysaa kalgacaylba inuusa idinka dhexaynin oo dhimashadiina iyo tiisa unbaa u daran dhibkiina iyo isaga ma dareemayo wala in asaabakum hadduu idin asiibo ood heshaan fadlun fadli hadduu idin asiibo fadliga oo min allaahi ilaahay xaggiisa ka ahaaday yaa layta layaquulanna wuxuu dhahayaa oo dhahayaa yaa laytanii shallaytadayde kuntu ahaadeena macahum iyaga la jirkooda maxaan ula jiri waayey faafuuza markaa aan liibaano fawsan liibaan liibaanta oo cadiiman aada u weynin badan hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina moxamed